بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الناظم رحمه الله بحمدك ذي الإكرام ما دمت أبتدي كثيرا كما ترضى بغير تحددي وصل على خير الأنام وآله وأصحابه من كل هاد ومهتدي وكن عالما أن الذنوب جميعها بكبرى وصغرى قسمت في المجود فما فيه حد في الدنا أو توعد بأخرى فسن كبرى على نص أحمد وزاد حفيد المجد أوجى وعيده بنفي لإيمان ولعن مبعد sida aan soo sheegnay darsigeennii shalay risaaladan waxaa la yidhaahdaa manduumat alkabaa'ir lilimaam alxajaawi raximahu allahu tacaala risaaladan waa manduuma gabay ka kooban labiyo soddon beyt ka kooban weeyaan kabaa'irka uu ka hadlayo shiikha oo manduumadiisa uu kusoo ururiyey macnaheeda uma keenin xasri inay tahay intaanay ku kooban tahay ma aha intii asaga la muuqatay kabaa'ir ay tahay ayuu meeshan kusoo ururiyey wuxuuna isagu dikrinayaa labiyo toddobaatan kabiiro ayuu meeshan ku sheegayaa ama kabaa'ir ha noqdeen oo mutafaqa ama asagu sida ay la tahay ha noqoto ayuu ka warramayaa wy bismi illaahi araxmaan araxiim bixamdika dilikraami maa dumtu abtadi katiira kamaa tardaa bigayri taxadudi abtadi u waan bilaabanayaa manduumadayda gabaygayga bixamdika allahayow ammaantaadaan ku bilaabanayaa allihii dilikraami sharafta iyo karaamada u saaxiibka ahaa allahaasoo xamdigaaga ayaan ku bilaabanayaa ammaantaada xamdigaasoo katiiran mid tiro badan ah ayaan ku bilaabani bigayri taxadudin ay bigayri nihaaya nihaaya la-aan oo yool iyo midna aan lahayn maa dumtu ay muddata dawaamiya xayaa inta anigu aan noolahay xamdigaas ayaan maaragtay ku bilaabanayaa oo aad u tiro badan oo xad iyo nihaaye iyo dhammaansho iyo yool uu leeyahay aanan jirin kamaa tardaa yacnii likay tardaa inaad raalli noqoto dartii ayaan allahayo xamdigaada ugu bilaabanaya marka waa isku celceliyey laakiin waxaa arkay abtadi uda bixamdi kadaa jaar majruurkaas waxaan ku tacalujinaynaa abtadi-udo ku tacalluqayaa dilikraamidana waa sifo oo maaragtay allah oo xamdi kada idaafada kaafka loo idaafeeyaan ka sifaynaynaa katiirantan waxaa weeye sifo waxay u tahay xamdiga ayay u tahay maa dumtudana dawaamada daamada ismii khabar inay qaadataad ogtihiin khabarkeedu waa go-an yahay ay xayan waaye markaa soo qadarano weya marka abtadi-u waan bilaabanayaa manduumadaydan bixamdika allahyow ammaantaadaan ku bilaabanaya allihii dilikraami karaamada iyo sharafta u saaxiibka ahaayo yacnii xamdigaasoo katiiran tiro badan xamdan ayaan maaragtay yani axmaduka xamdan oo kale way xamdigaasoo katiiran mid tramid tiro badan ah ayaan kugu kugu ammaanaya allahayow kaasoo bikayri taxadudin aan nihaaye aan lahayn iyo dhammaad midna aan lahayn weligii soconayo wy maa dumtu ay maa dumtu xayaa inta aan noolahay ayaan rabbiga kugu mahadinaya kamaa tardaa marka si aad adiga u raadi noqoto weeyaan kitaabka sheikhu bisinkou ku bilaabay sida la yidhaahdo iqtidaa'an bilkitaabi bikitaab illahi tacaala ilahay kitaabkiisa bismi illahi raxmaan raxiim aa lagu bilaabay isagana isagoo kitaabka ku dayanayo iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam rasaa'ilkiisa markuu dirayo bisinka ku bilaabi jiray ayuu sidaas isaguna bisinka ugu bilaabay uma xamdigii ayuu ku xijiyey oo ammaantii allah subxaanahu wa tacaala in la ammaano wuxuu ku xijin doonaa salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo aalkiisa ayuu ku xijin doonaa weya wasalli allahayow ammaan calaa khayri alanaami ay calaa nabiyika nebigaagii allahayow ammaan nebigii khayri alanaami makhluuqa midka u khayrka badnaa ahaa wa aalihi ahalkiisana allahayow ammaan nebiga ahalkiisana allahayow ammaan wa asxaabihi nebiga asxaabtiisiina allow ammaan yacni ahalkaas iyo saxaabadaasoo min kulli haadin ah mid kayrkiisa hanuuniye cid kale hanuuniye weya iyo wa muhtadin mid hanuunsanoo isaga taabic lilhidaaya ah hanuunkii mid raacay ah allaayani maaragtay allahayow ammaan weeyaan salliga markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ogtihiin laba macnoba culammadu way ku sheegaan sida imaamu albukhaari fii saxiixii uu kusoo guuriyo can abi lcaaliya wuxuu leeyahay salaatu allahi calaa nabiyihi tanaa'uhu cinda almalaa'ika waxa weeye tanaa'uhu fi lmala'i laclaa waxa weeye malaa'igta agteeda inuu allah nebiyullaahi moxamed ku ammaano ayaa ammaantaas baa loo jeedaa culummada waxay yidhaahdaan in salaada lafteedii raxmo loo jeedana oo raxmadaasna ay tahay almaqruunatu bialtacdiimi sida alxaafid ibnu xajar alcasqalaani aimo badan laga soo guuriyo iyaguna sidaasay leeyihiin oo waa la dhihi karaa wasalli allahayow u naxariiso calaa cabdika addoonkaagii khayri alanaami dadka u khayrka badnaa marka alanaam makhluuqoo dhan waa lagu tilmaami karaa dadkana waa lagu sheegi karaa calaa khayri innaasi waa la dhihi karaa labadaba waa la yidhaahdaa maxaa yeeley nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa khalqiga ilaahay midka u khayrka badan ayuu ahaa weya nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam ayuu salligiisii ku xijiyey xamdigii ka bacdi ayuu ku xijiyey weeyaan allah ayuu nebiyullaahi moxamedna ammaan ahay wa aalihi ahalkiisana ammaan ama u naxariiso ahalkii nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhaahdaa waa dadka sadaqadu ay muxaramka ka tahay ayaa la yidhaahdaa oo nebiga calayhi salaatu wasalaam duriyadiisii ajwaaj aswaajtiisiibaa aalu nabiyi sala allahu calay wasalam la yidhahdaa culammada qaar waxay leeyihiin waxaa loo jeedaa oo aalka soo geli karo atbaacda nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaa yowmi alqiyaama cid alla ciddii nebiyullaahi moxamed raacday ilaa maalinta qiyaamaha la gaaro waa soo gelayaa bay leeyihiin marka laakiin sida maaragtay raajaxa ah nebiga aalkiisa waa dadka ay sakada xaaraamka ka tahay weeyaan wa asxaabihi asxaabtiisana allahayo u naxariiso saxaabigana waxaa la yidhaahdaa kullu man laqiya nabiya sala allahu calayh ali wasalam wa aamana bihi wamaata cala alislaam xataa walow laxda daqiiqad yarba nebiga hala joogo calayhi salaatu wasalaam qof alle qofkii nebiga la kulmay oo la mucaasarooda la noolaa la kulmay rumeeyey islaamnimadana ku dhintay kaa ayaa maaragtay saxaabi la yidhaahdaa weya kuwaasoo aalkii asxaabtaasoo min kulli haadin mid wax hanuuniyo oo keyrkiis hanuuniyo xaggiisa ka ahaada kuwaasna ilaahay ha u naxariiso wa muhtadii iyo kuwa hanuunkii raacay oo ayaga hanuunsan kuwaas ayagana ilaahay ha u naxariisto oo raxmaddiisa allah yeelo halkaa marka waxaanu kaga soo baxnay basmaladii iyo xamdigii iyo asalaatu cala nabiy sala allau alay wasalam wa aalihi sida ay kutubtaba kutubta ay culummada ku bilaabaan ah weya wuxuu musanifka marka leeyahay wakun caaliman ana dunuuba jamiicahaa bikubraa wa suqraa qusimat fi lmujawadi wakun ahow qofii ho muslimka ahwe ayuha almuslim caaliman mid garanaya noqo oo cilmi u leh anna dunuuba dunuubtu dembiyadu jamiicahaa dhammaanteed qusimad in la qaybiyey bikubraa dunuub kabaa'iraho waaweyn iyo wa suqraa dunuub yar yar ahoo kabaa'irta ka hoosayso fi lmujawadi ay fi lqowli almukhtaari almujawadi cinda ahli ilcilm yacni qowlkii la doortay ee wanaagsanaa dadka ahlucilmiga agtiisa weeyaan fi lmujawadi ay fi lqowli almukhtaari hadalkii la doortay cinda ahli ilcilm ayaa waxa weeyaan yaa loo qaybiyaa marka hadalkaas wuxuu ku tusinayaa fi lmujawadida uu ku leeyahay in khilaaf uu ka jiro oo dad sida aan shalayba soo sheegnay darsigeennii odhanaya ay jiraan dunuubta looma qaybiyo sakaa'iri kabaa'irba looma qaybiyo kulluha waa kabiira odhanay waataan shalay ka soo hadalnay marka laakiin sida qowlka mukhtaarka ah ee adillo badanna leh adilladiisuna ay raajax tahay dunuubta labadaasaa loo qaybiya dunuub kabiiro ah oo kabaa'ir la yidhaahdo waaweyn oo towbo u baahan iyo dunuub sakaa'ir ahoo lagu dhaafo khayraadka iyo salaada cibaadaadka iyo wanaagga lagu dhaafo wanaagga cibaadada qofka uu sameeyo lagu dhaafo waa taa weeye labadaasaa loo qaybiya marka halkan beytka wuxuu kugu sheegay taqsiimu almacaasi dunuubta qaybaheeda inay laba u qaybsanto sidaasaana raajix ah wa kun ahaaw qof yahow muslimka ah ama taalibulcilmigiiyow caaliman mid wax garanaya noqo aqoon u leh anna dunuuba dunuubtii dembiyadu jamiicahaa dhammaanteed qusimad in la qaybiyey oo loo qaybiyey bikubraa dunuub waaweyn iyo wa suqraa dunuub yar yar ah fi lmujawadi qowlkii la doortay markaynu qabanno weeyaan beydkaas marka wuxuu kuu sheegay in ay dunuubtii ay qaybsanto oo sakaa'ir iyo kabaa'ir u qaybsanto hadda tacriifta dunuubtii kabiirada ahayd ayuu noo sheegaya qeexitaankeedii buu noo sheegay labadan beydoo dambe waa tacriifka ay leedahay dunuubta kabaa'irka ah weeyaan weliba laba tacriifood buu sheikhu ku gaabsanayaa oo midna uu leeyahay imaamu axmed ibni xambal midna au leeyahay shaykhulislaam ibnu taymiya uu ku gaabsanayaa famaa fiihi xaddun fi dunaa aw tawacudun biukhraa qasim kubraa calaa nasi axmadi wazaada xafiidulmajdi awjaa waciiduhu binafyi liiimaanin walacmin mubacidi famaa dembi fiihi dembigaa dhexdiisa uu ku sugan yahay xaddun xad uu ku sugan yahay fi dunyaa adduunka dhexdiisa xad lagu sheego aw amase tawacudun waciid iyo goodi iyo tahdiid ay dhexdiisa lagu sheego biukhraa ay filaakhira aakhare dhexdeedii tawacud loogu sameeyo oo la yidhaahdo qofkii waxaa sameeyaa cadaabkaasuu aakhare leeyahay ciqaabtaas buu leeyahay dembiga noocaas labadaa arrimood loo sheegaa fasim ku magacow oo ku sheeg kubraa ku sheeg dembi weyn ku sheeg dembi kabiiraa ku sheeg calaa nasi axmadi ay calaa mansuusi alimaam axmed imaam axmed caddayntiisii qowlkiisii uu ku caddeeyey markuu qeexayo dunuubta kabiirada ah dusheeda adoo ku sugan weeyaan marka halkan beydkan hore qowlka imaam axmed uu noogu sheegay tacriiftiisa wuxuu ku sheegay dembi kabiire maxaa la yidhaahdaa dembiga waa kabiira dembi weyn weeye maxaa la odhan karaa goormaa la odhan karaa waxa weeye dembigaas hadduu xad leeyahay adduunka dhexdiisa xadkaasi waa xad oo sharciga uu maaragta xukumay maalan qof baa zinaystay waxaa la yidhi waa la garaacayaa mi'ata jalda asagoo nikaax soo maray ayuu zinaystay xadkiisu waa rajmi waa la sheegay waxaa soo haray waxaa ka mid ah oo soo gelaya qatliga qof baa qof dilay waa xad waa la qisaasaya xad buu leeyahy qofkii uu dilo waa loo qisaasi isagana xad buu leeyahy khamrow cabay xad buu leeyaho waa jaldigo sariqou leeyahay waxbuu xaday oo waxbuu xaday xoolabuu xaday isagana xad buu leeyahay oo gacantaa laga jaraya xad buu leeyahay wahaakadaa inta aada garanaysaana qof buu qadfay oo zino ku tuuray isagana xad buu leeyahayo waa la jeedlaya waa la garaacaya marka wax alla wixii xad adduunka leh waxa weeye kabiira lagu magacaaba amase loogu goodiyey waciid oo maalan qofkii maal agoomeed cuno maxaa la yidhi ina aladiina yaakuluuna amwaala alyataama dulma inamaa yaakuluuna fii butunihim naara wasayaslowna saciira iyo wixii la mid ah ribada qofka qaataa aakhare maxaa la yidhi fain lam tafcaluu walan tafcaluu ama aayado badan ma aragtay ya ayuha aladiina aamanuu aamanuu itaquu allah wadaruu maa baqiya min alriba yacni maaragtay fain lam tafcaluu faadanuu bixarbin min allahi warasuulih wax alla wixii waciid oo ku soo arooray oo xarbiga iyo adduun iyo aakhara wuxuu doonaba ha noqdeen ayadana kabiira la yidhahdaa bu famaa maada nakira mawsuufana waa laga dhigaa mawsuulana waa laga dhigaa saa ogtihiin hadda tii nakiradaa marnay famaa dembi fiihi dhexdiisa uu ku sugan yahay haddaan mawsuulo ka dhignana famaa alladii kii dembigii fiihi dhexdiisu xadun xad uu ku sugan yahay fidunaa waa iyada lasoo gaabi fidunyaa baa la fidunaa fidunya unbaa loo jeedaa lidaruurati shicr buuna u samaynaya adduunka dhexdiisa aw tawacudun ama goodi iyo tahdiid ay dhexdiisa ku timid biukhraa ay fi laakhira aakhira dhexdeeda la yidhi wixii sidaas sameeyo cadaabkaasuu leeyahay fasim ku magacaaw oo ku sheeg wey kubra ku sheeg yacni ku sheeg wey ama waxaa la dhihi karaa fasim calaamadee oo min asimati laga keeno ayadana way jirtaa min asima allatii hiya alcalaama fasim calaamee waxaad ku calaamaysaa kubraa dembi weyn ku calaamadee calaa nasi axmed iyo calaa mansuusi imaamu axmed caddaynta uu imaamu axmed caddeeyey annagoo dusheeda ku sugan ayuu hadalka sidaa ku qeexa weeye wazaada xafiidulmajdi wazaada wuxuu kordhiyey oo ziyaadiyey xafiidulmajdi almajdi ibnu taymiya ee wiilkiisi wiilkiisii yacni almajdi waxaa la yidhaahdaa waa cabdisalaama la yidhaahdaa waa ibnu taymiya awowgii ayaa laqabkiisa majdi la yidhaahdaa marka xafiidna waxaa la yidhahdaa ibnulibni w wiilkaaga wiilkuu sii dhalo ayaa la yidhaahdaa maxaa yeelay ibnu taymiya magaciisa waxaa la yidhahdaa axmed aabihiina cabdulxaliima la yidhaahdaa awowgiisa cabdisalaamna majdi la yidhaahdaa weeyaan marka wasaada wuxuu kordhiyey xafiidulmajdi yacni majdi ibnu taymiya wiilkii awowga oo u ahaa ayaa wuxuu ziyaadiyey ow jaa waciiduhu ow amase jaa'a ou yimid dembi kabiira waxaa la yidhaahdaa jaa'a midka uu yimaado waciiduhu goodigiisa iyo tahdiidkiisa marka loogu goodinayahay binafyin diido liiimaanin iimaanka qofka loo diido oo ebel iimaan male qofkii sidaa sameeya la yidhahdo iyo wa lacnin lacnad oo naxariista ilaahay qofka laga fogeeya ah naxariistaasoo mubacidi saaxibkeeda fogayso oo dheerayso oo cadaabka ilaahay naxariistiisa raxmadda ilaahay naxariistiisa ka fogayso weeyaan marka wuxuu leeyahay meeshaan ibnu taymiya tacriifkan dambe beytkan dambe sheekhulislaam ibnu taymiya tacriiftiisii weeyaan sidaasuu ku qeexaa wuxuu ku daray ila imaamu axmed wuxuu sheegay dembi kabiire maxaa la yidhaahdaa wixii xad adduunka leh aakharana waciid leh buu yidhi sheekhan wuxuu ku siyaadiyey ibnu taymiya raxmatullaahi calayhi wixii ay iimaanka loo diido nafyul iimaan oo ku yimaado oo la yidhahdo qofkii sidaas sameeyey iimaan ma laha mu'min ma aha ama se qofkii sidaas sameeya waa malcuuno waa la lacnaday naxariista allah laga fogeeyey oo kale maalan waxa weeyaan nusuusta waxaa ku timaado xadiid imaamu albukhaari imaamu muslim ay warina xadiid abi hurayra nabigeena wuxuu leeyahy wallahi laa yu'min wallahi laa yu'min markaasaa la weydiiyey rasuulka ilaahiyo qofka aan rumayna waa kee markaasuu wuxuu yidhi man laa ya'manu jaaruhu bawaa'iqahu qofka uusan ka aamin elaynin dariskiisa dhibaatadiisa uusan ka aamin noqonin dariska oo la dhibo yacni waxa weeye qofkaa iimaan iimaankii baa loo diiday mu'min ma ahan baa layihi iimaankaasna waa tii aan sala soo soo sheegna laga anfinayo waa kita waa ratay aliimaanu alkaamil wey mu'min kaamila ma aha laakiin ma looma jeedo kii oo maaragtay mutlaqu liimaan baa laga saaray la leeyahay looma jeedo eh iimaankii kaamilka ahaa baa loo diidan yahay laakiin naqsu iimaanu iimaankiisa nusqaan baa ku dhacayso waxaa la mid ah laa yazni zaani xiina yazni wa huwa mu'min qofka zaaniga ma zinaysto markuu zinaysan isagoo mu'mina macnaha kaamiluliimaan ma aha wey markee macnaheedu ma aha inuu islaamkii ka baxay oo gaaloobay ma aha looma jeedo zinada laguma gaaloobo waataan shala ka soo hadalnay macaasida waxa wax ku gaalaysiiyo alkhawaarij iyo maaragtay oo manaarta ugu sheegay iyo muctasila iyo waxa lamidka ah weeyaan horaa shalan ka soo hadalnay lacnadana sidoo kale axaadiis baa ku timaada xadiidka imaamu muslim oo cali bn abi taalibna oo nebiga ka warinayay lacna allahu man lacana waalidayn labadiisa waalid qofkii lacnada ilaahay ha lacnado waa waciid shadiid ah weeyaan lacana allahu man dabaxa ligayr illah allah naxariistiisa ha ka fogeeyo qofkii cidaan alla ahayn xoolo u gowraco lacana allahu man aawaa muxditha ilaahay ha lacnado naxariista ha ka fogeeyo qof muxdith ahoo wax soo dilay ama bidco la yimid ama dhiig muslim soo galay qofka ilaali dhabarka marsado ilaahay ha lacnado lacana allahu man hayara manaara alard ilaahay ha lacnado qofka bedelo calaamadaha sohdimaha dadku ay kala leeyihiin ay dhulka ku kala samaystaan ama beer ku kala leh ama guri ku kale degaan ku wada leh qofka inta soodintiisi ka durko walow yani shibriba haku ku darsaday qadar yara ku darsaday isagana malcuun waa naxariista ilahay laga fogey marka kaasoo kalena dembiga kabiira lagu tirinaya dembi sakiira ma ah mar haddii lacnad iyo maaragta nafyuliimaan ay ku yimaadeen ayadana sidoo kale dembi kabiira ayaa lagu tirinayaa hadalkaas sheikhulislaam ibnu taymiya ayaa labadan ku siyaadiyey labadii hore imaam axmed oo sheego wey wazaada wuxuu kordhiyey xafiidu lmajdi yacni cabdisalaam oo majdi la yidhaahdo wiilkii ou awowaha u ahaa oo axmed ibnu cabdilxaliim ahaayo ibnu taymiya loo yaqaano ayaa wuxuu ku kordhiyey aw amase jaa waciido jaa abay ahayd hamsada liajli daruurata shicri uga tegi jaaca uu yimaado waciiduhu goodigiisa iyo tahdiidkiisu ou ku yimaado binafyi liimaani iimaan diidadii qofka loo diidaayo aw wa lacnin aw lacnin ama lacnad oo mubacidin saaxibkeeda fogayso oo naxariista ilaahay ka dheerayso loogu goodiyo ayadana dunuubta kabiirada ayay ka mid tahay buu leeyay hada wabilahi towfiiq sala allahu wasalam calaa nabiyina maxamedin waali sali wslam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idin kaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin وصلى الله وسلم على نبينا محمد مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين